بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل الصلوات قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر wuxuu baabu yahay fadliga salaadaha qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi ina salaada ina salaata salaadu tanhaa waxay reebaysaa can ilfaxshaa'i waalmunkari can ilfaxshaa dembiyada aadka u foosha xun waalmunkari iyo munkarka intaba salaadu waa reebaysaa وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحور سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم كورما لو أن نهرا haddii webi bibaabi axadikum axadkiin albaabkii uu ku sugan yahay yaqtasilu minhu webiga xaggii uu ka qubaysanayaqtasilu minhu webiga xaggii uu ka qubaysanaya kula yowmin maalin walba khamsa maraatin shan jeer hal yabqaa min daranihi shay-un wasaqdiisa wax miyaa ka haraya qaaluu waxay yidhahdeen laa yabqaa hari maayo min daranihi wasaqdiisa shay-un waxba ka hari maayo qaala wuxuu yidhi nabigu calayh isalaatu wasalaam fadalika arrinkaasi matalu salawaati alkhams waa shanta salaadood oo kale yamxu llaahu bihinna allah subxaana wa tacaala shanta salaadood sababtood wuxuu ku tirtirayaa alkhataayaa gafafka iyo dunuubta yamxu llaahu bihinna ay bisalawaati alkhams shanta salaadood sababtood ilaahay wuxuu ku baabi'inaya uu ku tirtirayaa alkhataaya متفق عليه وعن جابر رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس صلاadaha shanta ah tusaalahooda iyo sifadooda waxaa way ka maali nahrin webi oo kale khamrin biyo badan jaarin soconaya calaa baabi axadikum axadkiin albaabkiisa yaqtasilu minhu uu ka qubaysanayo webiga xaggii kula yowmin maalin walba khamsa maraatin shan jeer tusaalaha shanta salaadood waa tusaalahaas shanta salaadood qofka tukanaya wuxuu la mid yahay qof gurigiisa uu hormarayo webi biyo badan maalin walbana shan jeer ku qubaysanaya biyahaas qofkaasi jirhkiisa wasaq miyaa ku haraysa wasaqi ku hari maysa jirhkaysa macnaheedu waxa waye shanta salaadood sidaasoo kale waxaa loogu dhaafayaa dunuubta iyo khataayaadka alkamru bifatxi lgayni almucjamati alkaiir alkamr oo markii caynka la fadxiyo la kordhigo waa alkaiir markii qoyinka la godo macnaheedu muxuu noqonayaa alqumr hay maxamed saalex aljaahil aljaahil aladi lam yujarib اlumuur waa markii la ihahdo alqumr wاlgimr bikasri اlgayn markii qaynka lahoos dhigo le algimr ay cabdihabiid waa bimacna alxiqd alqimru qooyinka markii la hoos dhiga waa xiqdi alqumruna waa aljahl ama aljaahil aladi lam yujarib اlumuur waa qofka jaahilka ee aan arrimo tijaabin oo tijaabooyin aan soo marin wاlgamru bifatxi اlgayn macnaheedu waxa waaye alkaiir walidalika xadiidka waxa waaye ka maali nahrin amrin amrin macnaheed marka wuxuu noqonayaa ay kaiirin waa biyo webi biyo badan waay wacan ibni mascuudin radia allahu canh ana rajula nin asaaba min imra'atin haweenayba wuxuu ka asiibay qublatan dhunkasho haweenay ka ajnabi ayuu dhunkooday faata nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu u yimid faahbarahu waa u sheegay dembigii ka dhacay faanzla allahu tacaala allah subxaana wa tacaala wuxuu soo dejiyey wa aqimi salaata salaada og darafay nahaari maalinka labadiisa gelin wa zulafan iyo saacado min alleyli habeenkii ka mida ina alxasanaati xasanaadka yudhibna waxay kaxaynayaan ay baabi'inayaan asayi'aati gafafka iyo dunuubta xasanaadku waxay baabi'iyaan dunuubta saa darteed salaada og labada daraf wa zulafan min alleyl faqaala rajul ninkii wuxuu yidhi ali haada arrinkan ma anuu ii sugnaada rasuulka ilaahayo aniga miyay gaar igu tahay qaala wuxuu yidhi lijamiici ummatii kullihim waa ummadayda dhammaantood maaha wax adiga gaarkugu ah ninkaasi dembiga ka dhacay ee dhunkashada ah waxaa nabigu calayhi salaatu wasalaam loo sheegay haddii qofkaasi salaada oogo in sayi-aadka ay baabi'inayaan walidalika fii bacdi riwaayaat waxaa ku soo aroortay nebiga calayh isalaatu wasalaam inuu ninkan ku yidhi asallayta macanaa ma nala tukatay markaasuu yidhi nacam yaa rasuula allah nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhahda tag buu yidhi dembigaaga waa laguu dembi dhaafay maxaa yeele aayadaana caddaynaysa ina alxasanaati yudhibna asayi'aat qobladu waa min asakaa'ir ma aha min alkabaa'ir laakiin dembiga hadduu yahay kabiira min alkabaa'ir muxuu u baahan yahay taba buu u baahan yahay salaadaha shanta ah markii la leeyahay dunuubtaa lagu dhaafayaa waa dunuubta yaryar waay laakiin dunuubta waaweyn waxay yidhahdaan culummadu waxay u baahan tahay inuu qofku ka toobad keeno oo shuruudu tawba uu la yimaad uu ilaahay uga noqdo subxaana wa tacaala dembigaas uu galay hadduu dembigu kabiiro yahay arrintaana waxay ka mid tahay xasanaadku waxay ka mid yihiin waxyaabaha dunuubta lagu dhaafo min mukafiraati dunuub waxaa ka mid ah inuu qofku la yimaado xasanaad وعn abi هurayرaةa رadي الlaه عnه أna rasuula الlahi slى الlaه عليه وsلم qaala wuxuu yidhi الصalawaaت الخaمس شhanta salaadood واljumucaة إlى اljumuعة iyo jumcaha ilaa jumcaha kale laga gaarayo kafaaraة lima baynahuna waxay kafaara iyo dembi dhaaf u yihiin limaa baynahuna wixii u dhaxeeyey maa lam tuغsha الكabاa'ir intaanan kabaa'ir la daboolin oo lala imaan haddaanan kabaa'ir lala imaanin dunuubtaasi waa loo dhaafaya asalawaat alkhams waljumuca ila aljumuca waa dembi dhaaf laakiin goormay qofka loogu dembi dhaafayaa waa hadduusan kabaa'ir la imaan maa lam tugsha alkabaa'ir in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna can nukafir cankum sayi'aatikum allah subxaana wa tacala wuxuu leey haddaad kabaa'irta ka fogaataan waxaan idiin dhaafaynaa dunuubtiinna waa sakaa'irta aada gasheen ayaa la idiin dhaafaya waa haddii kabaa'ir laga dheeraado kabaa'ir laga fogaado xadiidkan wuxuu caddaynayaa salawaat alkhams waxaa lagu dhaafaayo inay yihiin alsakaa'ir duuna alkabaa'ir sidee uga caddahay xadiidkan kabaa'irta waa laga soo reeba waxaa la yidhi maa lam tugsha alkabaa'ir hadduusan qofka kabaa'ir daboolin tugsha bimacnaa waa haddaan lala imaan oo aan lagu dhicin alkabaa'ir rawaahu muslimu can cuثmaan bni cafaan radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allah sala allahu calayhi wasalam yaquulu waxaan maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya maa min maa min imri'in muslimin ma jiro qof muslima taxduruhu ay u soo xaadirto salaatun maktuubatun salaad waajiba oo fa yuxsinu markaa wanaajiya wuduu'aha weysaqaadka salaada wa khushuucaha iyo khushuuca salaada wa rukuucaha iyo rukuucdeeda ilaa haddii qofkaasi uu jiro kaanat salaaddu waxay u noqonaysaa kafaaratan dembi dhaaf limaa qablaha wixii ka horreeyey salaada oo min adunuubi dunuuba ayaa loogu dhaafaya maa lam tu'ta kabiira intaanan kabiiro lala imaan oo haddaan kabiiro lala imaan wadalika adahar kullah taasna wuxuu yidhahda waa sanadka dhammaantii yacni sanadka o dhan ayaa dhammaantii ayaa loogu dembi dhaafayaa laakiin waa maa lam tu'ta kabiira waa haddaan kabiiro lala imaan hadday kabiiro lala yimaado kabiira ay dhacdo maxaa waajibaya marka waa in kabaa'irta laga toobad keeno alkabaa'ir wasakaa'ir labada waa in laga toobad keeno laakiin alkabaa'ir laa tuغfar ilaa bitowba kabaa'irta lama dhaafo ilaa qofka inuu ka toobad keeno iyo bicafwin min allahi caza wajal alla uu iska cafiye subxaana wa tacaala waa loogu dhaafi karaa oo waa suuragal in ilaahay subxaana wa tacaala uu naxariisto maalinta qiyaamo oo u dhaafo dunuubta waaweyneeda u galay laakiin xasanaadka lala yimaado laguma dhaafo alkabaa'ir haddii xasanaad aada la timaado xasanaadkaas sababtooda waxaa lagugu dhaafaya asakaa'ir sakaa'irtana waa dunuubta yaryar dunuubta yaryaraa faraha ka badatay oo maalin walba la gelayo oo waqhti walba lagu dhacayo ayada laftirkeeda aada u badan oo qofku u baahan yahay mar walba in loo dhaafo maadaama u baahan yahay waxyaabaha qofka loogu dembi dhaafo way fara badan yihiin arrintan waa ka mid in xasanaad lala yimaad wa min alxasanaad maxaa ka mid ah asalawaat alkhams shanta salaadood xasanaadka ka mid yihiin laakiin shanta salaadood miyay ku kooban yihiin waxyaabaha loogu dembi dhaafaayo kuma koobna waa xasanaadka dhammaantood ina alxasanaati yudhibna sayi'aat waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka loogu dembi dhaafo atooba walistikfaar inuu ilaahay dembi dhaaf weydiisto subxaana wa tacaala waa loogu dembi dhaafaa waxaa ka mid ah almasaa'ib almukafira masaa'ib iyo dunu yani dhibaatooyin qofka asiiba oo sababtood loogu dhaafayo dunuubta maxaa yeele qofka muslimkaa haddii musiiba ay ku dhacdo ama dhibaata ay gaarto dhibaatadaasi uu ku sabro waxay u noqonaysaa kafaara lidunuubihi dunuubtiisaa loogu dhaafaya hadduu xanuunsado ou sabro ee uu ixtisaabsado xanuunkaasi wuxuu yahay dembi dhaaf walidaalika nebiga calayhi salaatu wasalaam hadduu qof jiran soo booqdo wuxuu dhihi jiray tahuurun in shaa allah tahuur macnaheedu waa maxay bimacnaa waa tahiir min addunuub yacni dunuubtaa loogugu dhaafaya in shaa allah waxaa ka mid ah waxyaabaha qofka loogu dhaafo sayi-aadka iyo xumaanada uu galayo shafaacatu shaaficiin kuwa shafeecaya shafaacadooda waa ka mid oo waxaan soo marnay xadiid caaisha radia allahu canha iyo xadiid ibni cabbaas haddii qofka meyidka ay ku tukadaan afartan laa yushrikuuna biاllahi shay-an xadiid ibni cabbaas sidaasuu ahaa ilaa shuficuu fiihi xadiid caaishana waxay ahayd boqol qofkay ku tukadaan waa loogu shafeecayaa bishafaacati shaaficiin ilaahay subxaana wa tacaala qofka waa muslimka waa ugu dembi dhaafaa waxyaabaha qofka muslimka loogu dembi dhaafo waxaa ka mid ay culammadu sheegeen imtixaanaadka qofka ku qabsanaya fi lqabri waxay ka mid yihiin min mukafiraat dunuub waxyaabaha qofka loogu dembi dhaafa ayay ka mid yihiin waxaa ka mid ah ducaau saalixiina lahu dadka saalixiinta ah ducada qofkaasi ay u ducaynayaan ay ugu ducaynayaan bilmaqfira wاlraxma in ilaahay subxaana wa tacala u dembi dhaafo u naxariisto sababteedna ilaahay subxaana wa tacala waxaa laga yaaba inuu ugu dembi dhaafo shaykhulislaam ibnu qayim shaykhulislaam ibnu taymiya raximah ullah wuxuu sheegay ilaa toban ayuu sheegay oo waa toban sabab oo lagu dhaafayo dunuubta kuwa hadda sheegnaana ka mid a calaa kulli xaal axaadiidta sheikha raximah ullah uu ku sheegay fi hada albaab dhammaantood waxay tusinayaan fadlu salawaat salaadaha shanta ah fadliga ay leeyihiin salaadaha shanta ah waa rugnu min arkaan اlislaam salaadaha shanta ah waa waxyaabaha jannada lagu galo kuwooda ugu waaweyn bay ka mid in lala yimaado salaadaha shanta ah oo aan la dayicinoo la xafido xaafiduu cala الsalawaati wa salaati اlwusطى allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay xaafiduu cala asalawaat xafida oo ilaaliya salaadaha macnaa ha lagu dadaalo ha la dhowrow yaan la dayicin salaadaha qur-aankana almru bisalawaat aad iyo aaduu ugu badan yahay meelo fara badan oo alla ku sheegay fii kitaabihi waxyaabo badan oo masaa'ibah ama argagaxa markay yimaadaanna waxaa la sharciyeeyey in salaada xaggeeda loo baxsadoo la aado waxaa ka mid ah salaat lkusuuf markuu dhaco qoraxmadoobaad ama dayaxmadoobaad nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaha fafzacuu ilaa dikri illaahi wa ila asalaa waxaad u baxsataan dikriga ilaahay xaggii iyo salaada waxaa ka mid ah salaatu listisqaa oo markii qaxdi iyo abaara ay dhacaan waxaa la sharciyey in salaad la tukado salaadaasi xaggeeda loo baxsanaya ilaahay ayaa lagu baryaya subxaana wa tacaala looguna dhowaanaya cibaadadaas si allah subxaana wa tacaala uu ugu nooleeyo roobka bilcibaadi walbilaad haddii hami iyo murugo oo nebiga sala allahu calayh wasalam ay soo wajahdo wuxuu dhihi jiray arixnaa biha yaa bilaal salaada noogu raaxay salaadu waa raaxo waay laakiin qof walba raaxa uma ahan qofka ilaahay iimaan siiye subxaana wa tacaala salaadu waa raaxo laakiin qofka iimaankiisa uu daciif yahay salaadda waxaa laga yaabaa inay ku cuslaato waana min sifaati lmunaafiqiin in salaadaha la cuslaysto oo allah subxaana wa tacaala wuxuu sheegay munaafiqiinta idaa qaamuu ila asalaa qaamuu kusaala ayagoo wahsanaya istaagayaan hadday salaad u istaagaanna waa dhibsanayaan salaadda ayagoo ka wahsanaya oo cuslaysanaya salaadda ayay u istaagayaan maca dalika lilah u tukan maayaan yuraa'uuna annaas dadka istusayaan qasdigoodu ma aha lilaahi caza wajal iyo inay cibaadadaas ilaahay subxaana wa tacaala ugu taqarubaan oo ugu dhowaadaan haddii qofka uu damco inuu arrin sameeyo arrintaasna uu ka taradudo ficilkeeda iyo tarkigeeda maxaa loo sharciyeeyey salaatu alistikaara ducaa listikaara waxay wadataa laba ragco oo nabigu watuu yidhi falyarkac ragcatayn laba ragca ha tukado salaadda marka waa la kaashadaa oo kaalmo waayo culays walbow ku soo wajaha salaaddu kaalmay kaaga tahay wastaciinuu biالsabri wالsalaa allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhahdaa kaashada sabarka iyo salaada fadaaisha marka salaada ama salaadaha fadaaishoodu aaday u badan yihiin waana ruknu min arkaani اlislaam waana alruknu الthaani min arkaani اlislaam waa rukniga labaad waxaa ka horeeya kalimatu tawxiid oo bisababihaa qofka uu ku islaamayo la-aanteedna aysan islaamnimo jirin kelimadaas qofka markuu la yimaad ou islaamka albaabkiisa ka soo galo waxa ugu horeeya ku waajibayuu la imaanaya waa maxay waa shanta salaadood waay waxa ugu horeeya ee waajibka ku ah maalin walba iyo habeen walba inuu la yimaad waa shanta salaadood shantaas salaadood ayagoo waajibah haddana min arkaan alislaam ka mid ah ayaa haddana maca daalika qofka waajibkaa gudanaya wuxuu leeyahay fadaa'il fara badan fadaaisheeda waxaa ka mid a axaadiistan lasoo sheegay oo qofku markuu habeenkii iyo maalinkii shan salaadood uu tukado wuxuu la mid yahay qof shan jeer webi gurigiisa hormaraya ku qubaystay oo jidhkiisa wax wasakha aysan ku harin macnaheedu waxaa waaye wasakdaasi waxaa ka dhigan dunuubta iyo macaasida macaasida iyo dunuubta waa wasakh laakiin waa wasakh macnawiya ma aha wasakh xisiga qofku dareemayo wasakhdaas macnawiga waxay kaaga zuulaysaa bisalawaati alkhams shanta salaadood inaad ilaaliso owqaadeeda aad ku ilaaliso khushuuceedana aad ilaaliso waajibaadkeeda in arkaanteeda aad ilaaliso walidaalika iqaamatu salaa qur-aanka waxaa meelo badan uga jira wa aqiimu salaa iqaamatu salaam waxay culimmadu ku fasireen waa qofka inuu la yimaado shuruudda salaada iyo waajibaadkeeda iyo arkaanteeda iyo khushuuci salaada waxyaabahaasoo dhan inuu la yimaado lama yidhaahdo qofkaani salaaduu oogay ilaa uu la yimaado wixii salaada waajiba looga baahnaa salaadda marka shanta salaadood in awqaadooda lagu ilaaliyo wix alla wixii waajiba ee salaadahaas in lala yimaadaa ee waajib tahana lala yimaado ayaa qofka loogu dembi dhaafaya oo wuxuu ku helayaa kafaara lidunuubihi kafaaradaas dunuubtiisa loo dhaafayana mid joogtaha bay u tahay mar walbuu salaadaha uu tukado waa joogto axaadiistaani marka sheekh raximah llah uu sheegay intan waa ka badan yahay axaadiista kusoo aroorta fii fadli salawaat laakiin maadaama uusan ugu talagelin sheikha baab walba wixii adilo ku soo arooray inuu sheego bacdi ka mid a oo qofka wacdiyo waano ugu filan ayuu halkan ku sheegay rawaahu muslim baabu fadli salaati subxi walcasri wuxuu baab yahay fadliga salaada subax iyo salaada casirka baabkan baabkii ka horeeyey wuxuu ahaa fadlu salawaat cumuuman salaadaha fadliga ay leeyihiin guud ahaan adiladai aan soo marnayna waxay tusinaysay cumuumka salaadaha dhammaantood fadliga ay leeyihiin laakiin baabkan wuxuu ku saabsan yahay salaadaha qaar ka mid ah fadliga ay leeyihiin gaar ahaan salaatu اlcasri wa salaatu الsubxi can abi muusa alashcari radi allahu canh ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama qaal man sala اlbardayni dakhala اljanna man sallaa qofkii tukada albardayni labada qaboobe dakhala aljannata jannada ayuu galay muttafaqun calayhi albardaan alsubxu waalcasr macnaheedu waxa waa marka man salla alcasra man salla asubxa waalcasra dakhala aljanna qofkii salaada subax iyo salaada casir tukada qofkaasi jannada ayuu galay waa galay waxaa maadii looga cabirayaa dhowr mar aan soo marno waa litaxaquqi اlamr litaxaquqi wuquuci اlamr arrintan inay tahay dhiciddeedu mid xaqiiqo ah inuu jannada gelayo salaadda subax iyo salaadda casar waxay ka mid yihiin shanta salaadood kuwooda ugu fadliga badan salaatulcasri si gaar aha loogu xusay xafidaadeeda iyo ilaalideeda fi lqur'aan xaafiduu cala asalawaati wasalaati alwusطaa asalaatu lwusطaa waa salaadee waa salaatu اlcasri khilaaf fara badana ka jira oo culummada qolo yacni qayb qaar culummada ka mid ah shanta salaadoodba waa lagu sheegay qolo waxay yidhahan waa salaatu duhri qaar waxay yidhahan waa salaatu alcasri kuwo kale waxay yidhahan waa salaatu almaqrib qaar waxay yidhahan waa salaatu alcishaa qaarna waxay yidhahan waa salaatu alfajri shanta salaadood baa culamada qaar ka mid ah ku sheegay yacni qoloba salaaday ku sheegtay shanta salaadood ka mid a kelimadda alwustaa waa salaada dhexe haddii la yidhaahdo waa salaatu alcasri waxay u dhexaysaa bayna almaqrib waalduhur haddii la yidhahdo waa duhurna waxay u dhexaysaa bayna alfajri waalcasri calaa kullin salaad walbo shanta salaadood ka mid ah laba salaadood kale ku dhex jirta laakiin markii la fiiriyo nusuusta iyo adilada min alkitaabi wasunna waxay u marqaati kacayaan salaatu alcasr waxaa ka mid ah qowlu nabiyi calayhi salaatu wasalaam shaqaluuna can salaati alwustaa salaati alcasri markuu habaaraya mushrikiintu nebigu lahaa sala allahu calayh wasalam mala'a allahu buyuutahum wa qubuurahum naaran wuxuu yidhi shaqaluuna can salaati alwustaa waxay naga mashquuliyeen salaaddii dhexe salaati alcasri salaati alcasri xaggee laga bedelayaa salaat alwustaa baa laga bedelaya idan salaat lwustaa waa salaatu alcasr salaatu lfajri nabiga calayhi salaatu wasalaam waatuu yidhi walow yaclamuuna ma fi lcatamati waalfajri la atowhumaa walow xabwan hadday ogaan lahaayeen waxaa ku jira salaatu alcishaa iyo salaatu alfajri way imaan lahaayeen walow xabwan garguuradba ha ahaato ayagoo garguuranayaba ha yimaadaana way imaan lahaayeen hadday og yihiin labadaas salaadood waxa ku sugan ee ajara wa can abi zuhayr cimaara ibni rubayba radia allaahu canh qaala wuxuu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul waxaan maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya lan yalija annaara naarta geli maayo axadun axad sallaa qabla tuluuci shamsi qoraxda intaysan soo bixin ka hor qof tukaday wa qabla guruubihaa iyo intaysan dhicin ka hor qofkii tukaday naar geli maayo yacnii wuxuu ula jeedaa alfajra waalcasr maxaa yeele qabla tuluuci shamsi salaada la tukado waa salaatu lfajri wa qabla guruubihaa wa qabla guruubi shamsi salaada la tukado waa maxay waa salaatu lcasri labadaas salaadood nabigu ula jeeda calayhi salaatu wasalaam naar geli maayo bura qofkii labadaas salaadood tukada naar geli maayo gebi ahaanba miyaa loola jeedaa mase waa suuragal inuu naar galo waa suuragal inuu naar galo haddii uu mutay ilaahay subxaana wa tacaalaana ugu talagalay inuu ku ciqaabo cadaabkiisa laakiin gelid uu ku waaraayo geli maayo gelid uu ku waarayo maadaama uu yahay qof muslima labadaas salaadood dhowrayo ilaalinaya geliduu ku waarayo naarta geli maayo wacan jundub bni sufyaan radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam man salla subxa qofkii salaada subax tukada fa huwa fii dimmat illaah qofkaasi wuxuu ku sugan yahay dimmada ilaahay subxaana wa tacaala cahdiga iyo ballan ilaahay buu ku sugan yahay in ilaahay xafidayo ilaalinayo fandur fiiri ya bna aadam ibna aadamow fiiri iska fiiri macna laa yadlubannaka allaahu ilaahay subxaana wa tacaala yuusan ku dalbin min dimatihi dimadiisa yuusan kaaga dalbin xaggeeda bishayin wax wax dimadiisa ka mid yuusan ilaahay kaa dalbina iska fiiri macnaheedu waxa waaye qof salaad subax tukaday inaad dhibaatayso iska ilaali maxaa yeele qofkaas wuxuu ku jiraa fii dimmat illaah ilaahay yuusan kaa dalbin dimadiisa oo haddaad isku daydo dimada allah subxaana wa tacaala inaad ku xadgudubto waxaad ku mudanaysaa ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala maxaa yeele qof ilaahay u ballanqaaday oo cahdiga alla ku sugan ayaad ku xadgudubtay ood dhibaataysay xadiidkan waxay yidhahdeen culummadu axaadiidta uu xajaaj ibnu yuusuf ka baqo iska ilaaliyo ka mid ahaa oo waxaa la yidhi xajaaj markuu rabo qof inuu ciqaabo wuxuu dhihi jiray salaada subax jamaaca miyuu ku tukada qofkan haddii la yidhaahdo jamaacuu ku tukaday wuxuu dhihi jiray yuusan ilaahay dimadiisa iga dalbin ha layga daayo maxaa yeeley qofkan wuxuu ku jiraa fii dimmat illaah anigana waxaan ka baqayaa in alla subxaana wa tacaala dimadiisa aan ku xadgudbo ilaahay iga dalbo subxaana wa tacala oo ciqaabo rawaahu muslim imaam muslim ayaa wariyey wa can abi hurayrata radia allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam yatacaaqabuuna fiikum malaa'ikatun billeyli wa malaa'ikatun binnahaar yatacaaqabuuna waxaa isdhaafaya fiikum dhexdiina oo iscirbinaya malaa'ikatun billeyli malaa'ig habeenkii wa malaa'ikatun iyo malaa'ig binnahaari maalinkii wayajtamicuuna waxayna kulmayaan fii salaati subxi salaada subax wa salaati alcasri iyo salaada casr uma yacruju kadibna waxaa koraya aladiina baatuu kuwii hoyday fiikum dhexdiinna ku hoyday fayas'aluhum allah allah subxaanahu wa tacaala wuu weydiinaya wa huwa aclamu bihim xaal alla uu ku aqoon badan yahay addoommadiisa malaa'igtiiba wuxuu ku leeyahay kayfa taraktum cibaadii addoommadayda sideed uga soo tagteen maxay ku sugnaayeen fayaquuluuna waxay leeyihin malaa'igtii taraknaahum waan ka soo tagnay wahum yusalluuna xaalayhim kuwa tukanaya wa aataynaahum waana u tagnay wahum yusalluuna xaalayhim kuwa tukanaya malaa'igtan isdhaafaysa qolo walboo ka mid ah markay u imaanayaanna way tukanayaan markay ka tegayaanna way tukanayaan addoommadu maxaa yeelay qola waxay imaanaysaa salaatu lcasri qolana waxay imaanaysaa salaatu lfajri way isdhaafayaan markaa qoladii xala hoyatay ee salaatulcasri baxaysa markay imaanayeen maxay goormay yimaadeen waxay yimaadeen salaatulfajri yacni qoladii yani salaadda subax timid waxay baxayaan salaatulcasri markay imaanayeen salaatulfajri bay addoommada tukanayeen markay imaanayeenna yani markay tegayaanna salaatulcasriyay tukanayeen qoladii casirka yimaada ayagu waa ku hoyanayaan ilaa fajarka markay imaanayaanna waa casir markay tegayaanna waa fajr idan qolo walbo labada qolo ka mida maxay leeyihiin taraknaahum wahum yusalluun wa aataynaahum wahum yusalluun ayagoo tukanayana waan ka soo tagnay ayagoo tukanayana waan u tagnay labadaas salaadoodana isbedelaan salaatu alcasri iyo salaatu alfajri waa malaa'ig allah subxaana wa tacaala uu u xil saaray inay tagaan ama ay ka qayb galaan salaadaha gaar ahaan waxay isdhaafayaan labadaas salaadood casirka iyo fajarka xadiidkaana wuxuu tusinayaa labadaas salaadood fadliga ay leeyihiin muttafaqun calayhi wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canh wa can jariir bni cabdillaahi albajali radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn cinda nabiyi sala allahu calayhi wasalam fanadara nabigu wuxuu fiiriye ila alqamari dayaxa leylata albadri habeen toban iyo afariyo tobanaada faqaala wuxuu yidhi inakum satarawna rabbakum adinka rabbigiin ayaad arki doontaan kamaa tarawna hada alqamara sidaa dayaxaan u arkaysaan laa tudaammuuna fii ru'yatihi ilaahay subxaana wa tacaala aragtidiisa laydinku ciriiri maayo oo dhibaato kala kulmi maysaan in istaطactum haddaad awoodaan anlaa tuqlabuu inaanan laydinkaga qaalib noqon fain istaطactum haddaad awoodaan anlaa tuqlabuu inaan laydinkaga qaalib noqon calaa salaatin salaad qabla tuluuci shamsi qoraxda intaysan soo bixin ka hor wa qabla guruubihaa iyo intaysan dhicin ka hor salaadaa haddaad awoodaan inaan laydinkaga qaalib noqon fafcaluu sameeya sidaa oo labadaas salaadood yaan laydinkaga qaalib noqon intaadba awoodi kartaan muttafaqun calayhi wa fii riwaayatin fanadara wuxuu fiiriyey ila alqamari leylata arbaca cashrata nabiga calayhi salaatu wasalaam dayaxa ayuu fiiriyey habeenkii afariyo tobanaad waa marka dayaxa ugu iftiinka badan yahay habeenkaasuu nabigu dayaxa fiiriyey calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi rabbigiin ayaad arki doontaan kamaa tarawna hada alqamar sida aad dayaxan u arkaysaan tashbiiha nabiga calayhi salaatu wasalaam labada ru'ya uu isku shabahayo xadiidka way ku caddahay oo wuxuu raabiciyey laa tudaamuuna fii ru'yatihi dayaxa markii la fiirinayo ma ciriiriya loo maraa markuu afariyo tobanaad marayo dayax afariyo tobanaada wax daruurana aysan samada saarnayn layskuma ciriiriyo aragtidiisa qof walbana meesha uu taagan yahay ama uu fadhiyo ama uu jifo ka arkaya hadduu meel bannaana joogo yacni hadduusan saqaf ku hoos jirin oo meel samaday cirka uga jeedaya uu joogo waa u muuqanayaa dayaxa ma u baahna in laysku riixriixo la yidhahdo anaa arkaya iyo anaa arkaya ilaahay subxaana wa tacaala sidaasaad u arki doontaan buu leey nabig alai slat slam yowma alqiyaama adinkoon isdhibaynina laysku riixriixaynin aragtida alla subxaana wa tacaala waa tashbiihu ru'ya biru'ya waxaa laisku shabahaya waa labada aragti lalmar'i bilmar'i labada la arkaya tashaabuh kama dhexayn laysa ka milihi shay-un ilaahay subxaana wa tacaala wax lamida ma jiraan allah subxaana wa tacaala iyo shay makhluuqaadkiida makhluuqaadkiisa ka mid ah tamaahul iyo isku ekaasho kama dhexeeyo dayaxa waa min khalqi illaahi caza wajal mana shabaho ilaahi subxaana wa tacaala laakiin waxaa la ysku shabahayaa waxay tahay labada aragti sida dayaxaas aad u arkaysaan ciriiri la'aan iyo dhib la'aan ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u arkaysaan maalinta qiyaama wuxuu intaa raaciyey nebiga calayh isalaatu wasalaam mowdica uu ka daliishanayo imaamu lbukhaari alimaamu nawowi raximah llah xadiidka fain istaطactum an laa tuqlabuu haddaad awoodaan buu yidhi inaan laydinkaga adkaan oo laydinkaga qaalib noqon calaa salaatin qabla طuluuci الshamsi wa qabla guruubiha fafcaluu haddaad awoodaan inaan laydinkaga qaalib noqon salaad salaad salaad qoraxda intaysan soo bixin ka horaysa iyo salaad dhicitaanka qoraxda ka horaysa waa salaatu lfajri iyo salaatu lcasri fafcaluu sidaa sameeya oo labada salaadood aad ha loogu dadaalo xadiidkana waxaa ku jira alxadu calaa salaati alcasri wa salaati alfajri boorin nabiga calayh isalaatu wasalaam si gaar ah oo u boorinayo labadaa salaadood in lagu dadaalo ayadoo mar walba loo baahan yahay shanta salaadood in lagu dadaalo oo aan la sahlanin salaadaha fii awqaatiha lala yimaado laakiin haddana maca dalika labadan salaadood waxaa ku soo arooray fadli dheeraada wa can buraydata radi allahu canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam man taraka salaata alcasri qofkii salaada casar ka taga faqad xabita camaluhu camalkiisu waa buray man taraka salaata alcasri qofkii salaada casar ka taga xadiid kale waxaa ku jiray man faatathu salaatu alcasri fakaannamaa wutira ahluhu wa maaluh qofkii salaada casar ay dhaafto waxaad moodaa buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam qof keligii ka haray ehelkiisa iyo maalkiisa oo dhammaan ay halaagsameen hantidiisa iyo carruurtiisaba iyo ehelkiisa qofkii salaada casir ay dhaafto man taraka iyo man faatathu waxay culimmadu ku fasireen qofkii salaada casar ka taga xataa yakhruja waqtuha ilaa waqtiga casirka uu baxo ugana taga camdan iyo bareer ma ahan qof hilmaamay ama ay hurda la tagtay qofkaasi waa macduur man nasiya salaatan aw naama canha fa waqtuhaa xiina yadkuruha nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi qofkii salaad hilmaama ama ka seexda salaadoo ka hurda fa waqtuhaa xiina yadkuruhaa waqtigeedu waa markuu xasuusanayo salaatulcasrina salaadahaasay ka mid tahay qofka markuu xasuusto ama uu hurdada ka soo kaco uu tukanayo hadduu hilmaamo ama uu ka hurdo laakiin bishardi waa inuusan tafriid iyo gaabin aysan jirin laakiin qofkii salaatulcasri camdan uga taga ilaa waqtigeeda uu baxo faqad xabita camaluhu camalkiisu waa buray culammada qaar waxay ku fasireen camalkiisu waa buray oo salaatulcasri hadduu yimaado ama uu la yimaado ka ansixi mayso salaadiisa camalkeedu ayaa buray camalka uu samaynayo ee salaadaas ku saabsan waa ka buray ilaahay subxaana wa tacaalaana ka aqbali maayo macaanida lagu fasira ayay ka mid tahay xadiidkan wuxuu tusinayaa waciidka daran ee adag ee ku soo arooray fii tarki salaati alcasri salaada casir in laga tago oo la ihmaaliyo oo la dayaco walidaalika aayaddii aan akhrinay waxaa ku jirta in las amro bilmuxaafada xadiidkana waxaa ku jirta taxdiir iyo digniin la yskaga digayo in la dayaco salaadaasi rawaahu lbukhaariyu imaamu lbukhaari ayaa wariyey wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi ajmaciin